kadib markii uu soo idlaaday wejiga koowaad ee xamlad irshaadi lumayla sabiila rashaada gaartayna guud ahaan wilaayaadka islaamiga ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaaba waxay wilaayada islaamiga ee jabadoose ku dhawaaqday in degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi laga bilaabi doono wejiga labaad ee xamlada waaliga wilaayada islaamiga ee jabadoose oo xamlada qaybteeda labaad ku dhawaaqay ayaa wuxuu marka hore bogaadiyey sida ay wilaayada iyo bulshada ku dhaqan ay uga qayb qaateen iyo sida wacan ay u soo dhammaatay waxuu sheegay in haatan ay bilaabi doonaan wejiga labaad wuxuuna guud ahaan dadka ku dhaqan wilaayadaasi iyo mas-uuliyiinteeda ugu baaqay inay la shaqeeyaan howlwadiinada xamlada wuxuuna ku baaqay in dadka wanaagga la faro xumahana laga reebo waxaan rabaa in aan muslimiinta guud ahaan aan u sheegno maadaama iyaamahan iyo noo socdeen xamlatu irshaad alumma ilaa sabiili rashaad shacaarkeedanu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi fayskii koowaad ayaa noo socday saaad wada og tihiin oo bulshada ay aad u dareensan tahay muslimiintana ay ogyihiin in aad iyo aad looga aflahay oo mukhaadaraadkii iyo munkaraadkii iyo ummaddii iska dhaafa in loo sheego in ayagaba iska keenayeen sideeshiishka teleefoonada waaweyn dhalada iyo waxaasba ayagaa saldhigada keenkeenaya oo mar kastaba halkaas keenayay sidoo kale wuxuu weliga sheegay in wejiga labaad iyo xamladan ee si toosa uga bilaaban doonto deegaanada iyo dhammaan degmooyinka wilaayada ay maamusho bulshada ayuuna ugu baaqay inay awaamirtu hoggaansamaan dadka howsha ku jiran ay la sheeqeeyaan oo ay u fududeeyaan howlahooda haddana waxaan rabaa feyskii oo labaad baa noo bilaabmay haddii ilaahi subxana wataala ogolaado kaas oo ayadana aan ku dhammaystirayno howlihii noo dhannaayay markan waxaa la doonayaa dadka muslimiinta ah sidii kii hore uga qayb qaadanayeen in kan uga qayb qaataan aadna u dadaalaan oo qof kasta markaan halkiiska istaago isaga oo ma og tahay oo ilaahi subxaanahu wa tacaala weydiisanayo in camalkiis ikhlaas ugu dhigo ilaahi subxaana wa tacaalana weydiisanayo in raalli ku noqdo markan qof kasta waxaan leenahay oo walaayada jubbada hoose oo ku nool fayskan labaad in laga wada qayb qaato loo istaago guud ahaan shaqadan waxaa se toos ah ugu bilaaban doonta haddii ilaahi subxana wa tacaala ogolaado walaayada jubbada hoose guud ahaan degmooyinkeeda kala duwan tuulooyinkeeda iyo intii oo waxaa weeye walaayada ku kooban tahayba shaqadan waa ka bilaaban doonta haddii ilahi subxana wataala ogolaado markan ha loo diyaar garoobo ha loona kaalmayo dadkan uu istaagayo shaqadan ahaayana garab ha loo noqdo xamlada irshaadi lumayla sabiila rashaada oo ay bil ka hor ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagana dhaqangeliyey guud ahaan wilaayaadka islaamiga ayaa waxaa soo idlaaday wejiga koowaad iyadoona hadda ay bilaabanayso wejiga labaad